bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabih أجmaciin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائiy raximah اllah tacalى bab الصlaة عlى man غla baabu bayaani xukmi salaati salaadii xukunkeeda cadayntiisii buu u baab yahay calaa man qalla qofka wax booliyey korkiisa lagu dukado oo janaasadii in lagu tukado qof wax booliyey oo wax khiyaanay wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can yaxya bni saciidin alansaariy kan hore waa yaxya bnu saciidin alqataan ka kalena waa yaxya bnu saciidin alansaariy can mxamed bn yaxya bni xabaana can abi camrata wa huwa mawla zayd bni khaalid aljuhaniyu weyaan can zayd bni khaalidin qaala maata rajulu bkhaybara nin ayaa khaybar ku dhintay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulku waxa uu yidhi salluu calaa saaxibikum saaxibkiina ku dukada inahu qalla isagu wuxuu booliyey fii sabiili illaahi casa wajalla ilaahay jidkiisa dhexdiisa oo jihaadkii dhexdiisa ayuu wax ku booliyey oo wax ku bililiqaystay fafatashnaa mataacahu alaabtiisii baan fatashnay fawajadnaa fiihi waxaan ka helnay dhexdeeda kharasan kuul min kharasi yahuuda yahuud kuushooda ah maa yusaawi dirhamayni ounan u dhigmin laba dirham laba dirhamna ounan u dhigmin kaas oo maa yusaawi aan la ekayn dirhamayni laba dirham maada haddii la doono naafiya waa laga dhigi karaa haddii la doonana waxaa laga dhigi karaa maa yusaawi qadra maa yusaawi yacnii wax u dhigmo dirhamayni laba dirham wax u dhigmo ayuu qaatay ama in la yidhaha laba dirham waxaan u dhigmin waxaan ahayn ama laba dirham wax la eg oo u dhigmo ayb naafiya in laga dhigay iyo in si kale marka qadra maa qadra maa yusaawi ay qadra aladii yusaawi dirhamayni ayb marka xadiidka dariiqan uu ku yimid xadiidku saxiixeynka hadda riwaayadan kuma sugna abu camraha ku jira sanadkana aw ibnu abi camrata waa mawla zayd bni khaalid cid aan yaxya bnu moxamed bnu yaxya bni xabaan aan ahayn waxba kama warinin ibnu xibbaan fi hiqaad ayuu ku sheegay calaa caadatihi alimaam malikna muwada'a ayuu uga soo saaray wuxuuna xaakim uu yidhi abuu camrata daa rajulu min juhaynata macruufu bisidqi marka ninkan haddii uu yahay madani kownu limaami malik akhraja lahu fii muwada'ihi nooc taskiye ahay u tahay asagoo reer madiine ah haddii imaam maalik uu wax ka wariyey ninkaasi marka xoogaa kor bay usoo qaadeen ibnu xajar isaga wuxuu ugu tarjamay maqbuul inuu yahay abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maajah baa u wariyaan qisatu lqaal oo maalinta khaybar ninkii wax bililiqaystay muslimaa wariyey laakiin salaada ma ku jirta shanigeeda walaysa fiiha almru bisalaati calayhi ma leh ayb marka riwaayada muslim salluu calaa saaxibikum ma laha riwaayadan marka salluu calaa saaxibikum tale waa midaan marka nasaa-i uu wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah ay wariyeen waaye iyadana ninkan unbaa marka ku yacni la gooni ah qofka qaaliga salluu calaa saaxibikumta uu yidhi marka ku tukada qofkiina waxaa laga qaadanaa qofka wax bililiqaystay ama hani yacni hanti guud si gaar ahaaneed u xaday ama u dhacay dembi weynuu ku dhacay laakiin muslimnimada ugama baxaayo waa lagu dukanaa laakiin dadka ahlu khayrka ku dukan maayaan si dadku isaga ilaaliyaan waxa noocaas oo kale ah qaala baabu salaati calaa man calayhi daynun qofka dayn lagu leeyahay salaada lagu tukanaya caddaynteediiba u baabihay wbihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud qaala xadaanaa shucbatu can cuhmaana bni cabdillaahi bni mawhab an qaala samictu cabdاllahi bni abi qataadata yuxadiثu can abihi ana rasuula اllahi sal ly slama rasuulka utiya birajulin nin ayaa loola yimid min alansaari ansaarta ka mid ah liyusalliya calayhi soo ugu tukado faqaala nabiyu sal l l slam nebigu wuxuu yidhi salluu calaa saaxibikum saaxibkiina ku tukada fa ina calayhi deynan deyn ayaa dushiisa ah idinka ku tukada deynaa lagu leeyahay qaala abuu qataadata abuu qataada wuxuu yidhi huwa calaya huwa xaqa lagu leeyahay calaya ani korkayga waay qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu waxauu yidhi bilwafaa'i oofin miyaa dushaada uu ku yahay yacnii bilwafaa'i meeshaan marka waxaa laga wadaa yacnii waxaan aada xambaartay inaad oofiso oo aada la timaado ood guddo miyaad ku xambaartay ay hada alcahdu macruufun bilwafaa ballantan aada gashay ma waxaa loo aqoonsanayaa mid oofin aada ku gashay markaabuu wuxuu yidhi qaala abuu qataadata qaala nabiyu sal l slam bilwafaa'i markuu yidhi qaala bilwafaa ha oofin fasallaa calayhi waa ku dukaday meeshaa marka waxaa laga qaadanaa qofka deynta isagoo lagu leeyahay wuxuu iskaga gudana aan haynin oo markaa wax ka bixinayana aan la haynin iyo isaga laftiisa dadka ahlu fadliga inaynan ku dukanin oo nebiga markii hore ma ku duka jirin markii isaga oo wax helayna qofkii aan waxba loo haynin deyntiisa lagu bixiy asaa ka bixi jiray waana ku duka jiray markii oo wax yeeshay oo yacnii futuuxaadka nebigu ou helay sababta marka deyntu iyada hadda xaaraan ma aha laakiin waa xaq marka in lagu fududaado oo si fudud loo qaato iyo ayuu nebigu diidaa dadku marka inay arrin culus tahay buu dadka rabaa inay ogaadaan wax salaadii nebigaba lagu waayey inay wax culus tahay masalada kale laga qaadanaya waxay tahay sixatu lkafaalati can ilmeyit qofka meydka dhintay in wax laga kafaalo qaadi karo qofka meydka ah ee dhintay xaq asaga ku laasimay cid kale waa qaado kartaa cid kale markay qaadatana ninkaa waa ka dhacay xaqa mar dambe meydka deynta loo haysan maayo deynta ninka kale ayay ku wareegeysaa wixii marka xuquuq isaga laga rabay hadduu yidhaha qof anaa damaanad qaaday oo kafiil ka ah bis waay ninkaa marka waawaa ku waa nastay ninkaana marka ay saaran tahay wa bihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin wamaxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa yaxyaa whuwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa salamatu yacni bna alakwac yaziidkan marka waa yaziid bnu abi cubayd yani qaala xadaanaa salama yacni bna alakwac qaala utiya nabiyu sal l slam nebiga waxaa loola yimid bijanaazatin janaazo faqaaluu waxay dhaheen yaa nabiy allahi salli calayha ku duko qaala hal taraka calayhi deynan deyn ma ka tegey qaaluu waxay dushiisa lagu leeyahay qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa qaala hal taraka min shayin waxa lagu gudo maka tegey shay maka tegey qaaluu laa maya qaala salluu calaa saaxibikum ku tukada saaxibkiinuu yidhi qaala rajulu min alansaari nin ansaarta ka mida yuqaalu lahu abuu qataadata layraa baa wuxuu yidhi salli calayhi rasuul allow ku tuko calaya deynuhu deyntiisa anay korkayga tahay fasallaa calayhi nebigu waa ku tukaday marka sal l slam wabihi qaala ahbaranaa nuuxu bnu xabiibin alqumisiy qala xadaanaa cabdurazaaq markaa nuuxu bnu xabiib oo huwa hiqat suniyu rawaa lahu abu dawuuda wاnasaa'iyu qala xadaanaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam qala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can abi salamata can jaabirin qaala kana الnabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa laa yusalii calaa rajulin inuunan ku duka jirin qof calayhi deynun deyn lagu leeyahay korkiisa ay deyn tahay fautiya bimayitin meyd ayaa lala yimid fasa'ala waa su-aalay calayhi deynun deyn korkiisa ma tahay qaaluu nacam haa dinaaraani laba diinaar qaala salluu calaa saaxibikum ku tukada saaxibkiina qaala abuu qataadata humaa calaya yaa rasuula allah labada diinaar anay korkayga yihiin fasallaa calayhi waa ku tukaday falamaa fataxa allahu calaa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam alla markuu rasuulkiisa u furay qaala wuxuu yidhi nebiga ana wlaa bikulli mu'minin qof kastoo mu'mina anaa kan u habboon oo arrintiisa marka maamulayo oo u habboon aniga waayo min nafsihi uga habboon nafsadiisa qof walboo mu'mina nafsadiisa anaa uga habboon oo uga dhow man taraka deynan qofkii deyn ka tegay facalaya anaa aniga korkayga waayo waman taraka maalan maal qofkii ka tegayna faliwarahatihi dadkiisaa dhaxlaaya yani markaa nebigu wuxuu leeyahy culays wixii uu ka tago aniga waayo korkayga hadduu ilmo ka taga yaryar haddii uu ka tago dayn marba haddii nebigu de meeshii khasnadii caamka ahayd wax ay ku jiraan tanaa laga bixinaa marka dadkaas aan deynta laga iska bixi waayey iyo midda caamkuu ka gudi jiray masaalixda caamkuu ka bixi jiray bacda nebi sala allahu calayhi wasalam nebiga kadibna dadka dadka madaxda u ahoo dowladda ahaa waxaa laga rabaa xuquuq lagu leeyahay waaye qofkii deyn inta lagu yeesho iska bixi waayey inay ka bixiyaan ayaga oo ay beri yeelaan marka qofka mar walba dadka rasuulku marka culayskooda uu qaadayey dheeftoodana kama rabin qofka marka dadka inuu hogaamiyo rabo marka dadka culayskooda inuu qaato dheefna uusan kasoo raadsanin sida saxdaa saas ayb midda nebigu samaynayna taas xadiidkan dambe marka riwaayadan hadda macmar can izuhriyi can abi salamata can jaabir waay musnad jaabira laga dhigo macmar isnaadka wuxuu ku khilaafay cuqayl iyo yuunus bnu yaziid alayli bukhaari iyo muslim ayaa iyo ayaa wariyeen cuqayl iyo yuunus ka wariyeen ibnu akhi bni shihaab iyo ibnu abi di'binna muslim iyo nasaa-i waa imaan doontaa riwaayada nasaa-i labadooda waxay ku wariyeen can izuhriyi can abi salamata can abi hurayrata marka min musnadi abi hurayra waa xadiidka sida cuqayl yuunus ibnu akhi bni shihaab ibnu abi di'bin afartaas zuhri waxay yidhaahdeen can izuhriyi can abi salamata can abi hurayra macmarna wuxuu yidhi can abi salamata can jaabirin alimaam lmizi xaafid lmizi tuxfaha wuxuu ishaaray khilaafka wuxuu yidhi rawaahu gayru waaxidin can izuhriyi can abi salamata can abi hurayra kuwaas badan ayuu raacay marka imaamu daara quطnina waxa uu yidhi wالصaxiixu can abi salamata can abi hurayrata min musnadi abi hurayra in laga dhigaa saxiixa marka wa bihi qaala akhbaranaa yunus bnu cabdilaclى qaala akhbarana bnu wahbi qaala akhbaranii yunus wabnu abi di'bin can ibni shihaabi can abi salamata can abi hurayra waatana yunus ibn abi dibin riwaayadooda ana rasuula اllahi sal l slama kaana idaa tuwufiya almu'minu wuxuu ahaa haddii qofka mu'minkaa la oofsado wacalayhi deynun isagoo deyn lagu leeyahay sa'ala waa su-aali jiray hal taraka lideynihi min qadaa'in deyntiisu wax gudida maka tegay ma kaga tegay fain qaaluu nacam hadday yidhaahdaan sallaa calayhi waa ku dukanaya wain qaaluu laa hadday dhahaanna qaala salluu calaa saaxibikum buu dhahaya falamaa fataxa allahu caza wajalla calaa rasuulihi sal l slam markuu u furay alle rasuulkiisa qaala wuxuu yidhi nebiga ana wlaa bilmu'miniina min anfusihim anaa uga habboon oo uga dhow nafsadooda faman tuwufiya wacalayhi deynun qofkii la oofsaday isagoo deyn lagu leeyahay facalaya qadaa'uhu aniga ayaa gudidiisu korkayga ay tahay waman taraka maalanna fahuwa liwarahatihi ayaa iskale qaala baabu tarki salaati calaa man qatala nafsahu qofkii nafsadiisa dilay oo nafsadda asaga iska gooyo iska qaaday in lagu tukado ka tegista laga tegay in laga taga yacnii ka tegista laga tegayoo aan lagu tukanaynin wixii ku yimid yacnii wuxuu soo waday dadka in lagu dukadaa ama dadka qaar ay ka tegayaan ama qaar ay ama dadka ahlu fadliga ay ka tegayaan ayuu kasoo hadlayay asalaatu cala almarjuum wuxuu ka hadlay asalaatu alaa cala algaal midka wax booliyey asalaatu calaa man calayhi deynun buu kasoo hadlay hadda wuxuu ka hadlayaa qofkii nafsadiisa dilo isagoo nafta iska qaado in laga tago kutukashadiisa wixii ku yimid wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu mansuur wahuwa isxaaqu bnu mansuur ibni bahraam alkowsaj qaala akhbaranaa abulwaliid whuwa hishaam bn cabdilmalik aطayaalisy qala xadaanaa abu khayhamata zuhayrun wahuwa zuhayr bnu xarbin الnasaa-iy qala xadaanaa simaakun can jaabir bni samura ana rajula nin qatala nafsahu nafsadiisii buu dilay bimashaaqisa ayuu ku dilay mashaaqis waa jamcu mishqasin waa leeb caarad dheer leh oo aan caaraddiisu aynan ballaar lahayn oo caarad dheer leh kaas fa qaala rasuulu llahi sal ll ly slam rasuulku waxa uu yidhi amaa ana anigu falaa usalli calayhi ku tukan maayo yacnii anigu ku tukan maayo amaa ana marka hayruhu inuu ku tukanayaa laga qaadanaya isaga wuxuu leeyahy rasuulka aniga kan ku tukan maayo hayruhu marka uma diidin maadaama qofka nafsadiisa gooyey oo argagax iyo jazac iyo noloshii uu ka quustay iyo wax lamida nafsadiisa u gooyey iyo wax la soo gudboonaaday iyo oo kale qofkaasi marka dembi kabiira ah buu dhex galay uu ku jiraa maadaama uu ahlu kabaa'ir uu yahay diintii lagama bixinayo waa ahlu kabaa'ir ahlu kabaa-irka marka si kabiirada dadka uga dheeraadaan ahlu fadliga maku dukanayaan ayb bacdi ahlilcilmina waxay u qaateenba toos oo iyaga waxay leeyiin mutlaqan maba lagu tukanayo qofka isaga nafta iska qaado isdilo maba lagu tukanayo tarku salaati calayhi mutlaqan bay ku tageen oo minhum waxaa ka mid a alimaamu alawsaaci ayaa ka mid a ayb laakiin xadiidku nebiga ana unbuu yidhi laakiin hayruhu uma diidin sida riwaayaadkii kaleba salluu calaa saaxibikum ou u lahaa oo kala way wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu huwa khaalid bnu اlxaariث alhujaymi qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaana wahuwa alacmash qaala samictu dakwana ayaan maqlay buu yidhi dakwaan abu saalix yuxadiثu can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaala waxa uu yidhi man taraddaa min jabalin man taraddaa qofkii kasoo antaroormo oo yani kasoo yani iska soo tuuro min jabalin buur xaggeed kasoo iska soo rido faqatala nafsahu nafsadiisa dilo fahuwa fii naari jahanama jahanamo naarteeda dhexdeeda u ahaanayaa yataraddaa isaga oo yacni kasoo iska soo tuurayo khaalidan mukhalladan fiiha abadan khaalidan xaal uu yahay ku ku waarayo mukhalladan lagu waarinayo fiiha naarta dhexdeeda abadan weligii waman taxasaa qofkii ka bado summan sun qofkii ka bado faqatala nafsahu nafsadiisa dilo fa summuhu suntiisa fii yadihi bay ahaanee gacantiisa yataxasaahu wou ka kabanayaa fii naari jahannama dhexdeeda khaalidan mukhalladan fiiha abadan waman qatala nafsahu bixadiidatin qofkii nafsadiisa bir ku dilo uma nqaaca warkan marka uma nqaaca hada qowlu khaalid alhujaymi waay ninka shucbo ka warinayo uma inqaaca calaya waxaa korkayga ka go-ay buu yidhi shay-un shay waxbaa dusha yacni iga go-ay yacni khabarka wax ka mid ah ayaanan maqlin buu leeyahay oo idhaafay uma inqaaca calaya shay-un ay min matni alxadiid wax oo matniga xadiidka ka mid ah waana waman qatala nafsahu bixadiidatin markuu yidhi meeshaas ayaa marka waxbaa ka go-ay diqadiisa feeri yacni inta ounan maqlin oo ounan aada u maqlin waa sheegaa xataa intaas wuxuu leeya waa iga go-day ayb khaalidun yaquulu khaalid wuxuu leeyahay kaanat xadiidatuhu fii yadihi birtiisu gacantiisay ahaanaysaa yaja-u bihaa yacnii wuu ku dhufanayaa iyada ayuu kula dhufanayaa fii badnihi calooshiisa dhexdeedu yacni ku durayaa fii naari jahannama jahannama naarteeda naar jahannama dhexdeeda khaalidan mukhalladan fiiha abadan yaja-u yuqaalu waja'tuhu bisikiin idaa darabtahu bihaa midida markaad ku durtoo ku dhufato ayaad leedahay waja'tuhu ayb ayb xadiidkan marka waxaa ku jirto khaalidan mukhalladan fiiha abadan jumladaas waa jumlo marka ay ku jirto ishkaal ishkaalkuna wuxuu yahay qofkan naftiisa gooyay oo dilay laakiin muslimka ahaa naarta mau ku waara caqiidada ahlu sunnadana waxay tahay qofka islaamnimo ku dhinto naarta inuunan ku waaraynin murtakibu lkabiira naarta lagu waarin maayo walidalika alimaamu tirmidi wuxuu yidhi warawaa muxamed bnu cajlaana can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaala man qatla nafsahu bisummin cudiba fi naari jahannam walam yadkur fiihi khaalida mukhladan fiiha abada whakada rawaahu abuzinaad can اlأcraj can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaala wahada asaxu buu yihi marka imaamu tirmidi liأna الriwaayaati inamaa tajiiءu waxay ku timid bأna ahla الtawxiidi yucadabuuna fi الnaari ثuma yukhrajuuna minha waa laga soo bixina walam yadkur anahum yukhalladuuna fiiha in marka ay halkaa ku waarayaan ma sheegin waxadiidu lacraji akhrajahu lbukhaariy xoogaa marka khaalidan mukhalladan jumladan layskuma raacin nakaaraana ku jirta oo nakaaradu waxay uga imaanaya qof muslim ah dembi kaba kastooba kabiiro aba ha gale aan gaalnimo ahayn haddiiba islaamnimo uu adduunyada uga baxay ma ku waarayo naarta qaala baabu salaati cala almunaafiqiin munaafiqiinta salaada lagu dukanayo korkooda caddaynteediibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn lmubaarak qaala xadaanaa xujaynu bnu lmuhanaa qaala xadaana leytu can cuqaylin can ibni shihaabin can cubaydillahi bni cabdillaahi can cabdillaahi bni cabaasin can cumara bni اlkhadaab qaala lamaa maata cabdullaahi bnu ubay bni saluul markuu dhintay duciya lahu rasuulu llahi sal l slam nebigaa loogu yeeray liyusalliya calayhi soo ugu tukado falamaa qaama rasuulu llahi sal l slam nebigu marku kacay wahabtu ilayhi waan ku booday uma qultu waxaan idhi yaa rasuula allah atusallii cala bni ubay ibnu ubay miyaa ku tukanay waqad qaala yowma kada wakada kada wakada maalintii heblaaye sidaasuu yidhi isagoo sidaa dhahay wakuntu ucadidu calayhi waa u tirinayay nebiga fatabasama rasuulu llahi sal l slam nebigu waa dhoolla caddeeyey wa qaala wuxuu yidhi ahir canii yaa cumar cumarow iga dib mar xoogaa ahir canii ay ta'ahar canii waa lagu macnayn karaa waxaa kaloo la dhihi karaa ahir canii kalaamaka ow nafsaka hadalkaaga xoogaa dib iiga dhig bal ama nafsadaada xoogaa dib igaga yar dhig falamaa akhartu calayhi markaan ku badiyey qaala wuxuu yidhi inii khuyirtu ani waa la ikhyaar geliyey fakhtartu waan doortay falow calimtu haddaan ogaan lahaa annii low zidtu haddaan u ziyaadin lahaa cala sabciina toddobaatan aan uga ziyaadin lahaa gufira lahu in loo dhaafayo la zidtu calayha waan u ziyaadi lahay istaqfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum haddaad toddobaatan u dembi dhaaf dalabto ma loo dhaafayo haddaan ogahay buu yidhi toddobaatan ka badan in loogu dhaafayo ka badanaan u samayn lahay khiyaar baa aniga laysiiyey marka istakfir lahum ow laa tastakfir lahum qaar baa marka waxay leeyihin in tastakfir lahum sabciinada mafhuumu cadad waaye say ku dhacdee nebigu inuu yidhaha toddobaatan ka badan waa u dembi dha waa ugu dembi dhaaf dalba nebigaada ma dhihin toddobaatan ka badan waa loogu dembi dhaafaa ma dhihin isaga mafhuumka ma ictibaarinina saasaan yeeli lahaayo soo ma garani ta kale ikhtiyaarkuna khiyaarkuna waa jiraayo aayaddu ka muuqdaa walaa tusalli calaa axadinna gadaalay kasoo degtay marka baaqilaani iyo ninka la yidhaahdo abulmacaali aljuweyni iyo ghazaali iyo rag badan waxay isaga markhaati kaceen xadiidkanba inuu daciif yahay xadiidkiina bukhaari iyo muslim uu ku jiraan waxaa la yaab le qaarkood xitaa waxay anfinayaan waxay yidhaahdeen xadiidku saxiixeynka kuma sugnay iska iska dhahaya marka ibnu xajar intuu soo wadaybu wuxuu yidhi waxay ku tusee calaa qilati idilaacihim wa macrifatihim bilxadiid xadiidka aqoonyarida xadiidka ka haysatay ku tusee buu yidhi iyagoo tiro badanay waxay isku raacayaan marka xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeen ma jiray isku raacayaan bukhaari iyo muslim kuma jiray leeyihin waxaa iyaga marka fanigooda inuunan ahayn oo aada bidaacadooda u xaggaas xadiidka ay ugu yar tahay ayay tuseen fasallaa calayhi rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa ku dukaday uma insarafa waa iska tegay falam yamkuth ma nagaanin ilaa yasiiran wax yar ma ahani xataa nasalat ilaayataani ilaa ay labadii aayadood soo degtay min baraa'a walaa tusalli calaa axadin minhum maata abada walaa taqum calaa qabrihi inahum kafaruu billahi warasuulihi wamaatuu wahum faasiquun salaad qabrigooda ha ugu istaagin duco ha ugu istaagin hana ku dukanin facajibtu waan yaabay ayuu yidhi bacdu markaa ka bacdi min jur-atii baan la yaabay buu yidhi cumar yacni dhiiranaanteeda calaa rasuulillahi aan ku dhiiraday yowma idin maalintaa wallahu warasuuluhu aclamu ilaahay iyo rasuulkiisaana ogaal badan waxaan isla yaabaa buu yidhi yani saa nebigu ugu dhiiraday qofka dabcan de waxa ka keenaya hadalka iyo mawaaqifta qaar inuu qaato ee waxaa ka keenayso dareenka markaas haysto waxaa laga yaabaa dareenkaasi hadduu ayaanka bacdi isbedelo ama waqti laga joogo xoogaa markaas inaad aada u fakerto oo aa istiraahdeed war hadalkan seen ku keenay waxaan sideen u dhahay inaad tiraahdeed arrintan arrin xun ma ahanoo waxay kutusay caatifada iyo waxa ku jira yacnii cawaadiftu mar walba ma xuma qofku inuu khayrka la caatifoodo oo sharta uu ka yacni uu ka galiiliyoodo wax fiican waa iimaanayna tuseen haddii laakiin qofka wax uunan kala jeclayn khayr iyo shar midna kala jeclayn iska baarid uu iska yahay ee iimaankiisa waa waa laga xoog badan yahay qaala baabu salaati cala aljanaazati fi lmasjidi salaada janaazada lagu dukanayo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa loogu dukado xukunka kusoo aroora cadayntiisiibu u baab yahay wabihi qaala ahbaranaa isxaaqu isxaaqu bnu ibraahim wacali bni xujrin qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni muxamed wahuwa daraawardiy can cabdilwaaxid bni xamzata wa huwa cabdulwaaxid bni xamzata bni cabdillahi bni zubayr abu xamzata laa ba'sa bihi can cabaad bni cabdillaahi bni zubayr ibnu zubayraa dhalay maka ayuu qaadi ka ahaa ayaamihii ibnu zubayr aabihii uu ka tali jiray maka marka xajka iyo ibnu zubayr ou baxana maka isagoo uga tegi jiray nin faqiiha buu ahaa oo hiqa ah an ayb can cabaad bni cabdillaahi bni zubayr can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi maa sallaa rasuulu llahi sal l slam nebiga kuma tukanin calaa suhayl bni baydaa suhayl bni baydaa ma uunan ku dukanin janaasadiisa ilaa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisuu kula dukaday xadiidkan marka waxaa loo daliishaday waxaa loo daliishanayaa salaatuljanaaza in masaajidka lagu dukan karo meydka lasoo gelin karo oo dadku ay ku dukan karaan masjidka dhexdiisa ayb weliba caa-isho hadalkan waxay tidhi mar ay tidhi janaasada sacd bnu abi waqaas waxaad soo marsiisaan masaajidka soo marsiiya si aan ugu dukaday tiri caqiiq ayuu ku dhintay oo deganaa waadilcaqiiq oo madiino xoogaa u yar jira u dhow ayuu ku dhintay waa la soo qaaday masaajidka madiina la keenay caaisha iyo sidaasay tiri ha lasoo marsiiya meesha saan ugu tukanno dad marka reer madiino inkirayay aragtay marka oo dhahayo sidee masaajid loogu dhex dukanaa janaaso markaabay caaisha radiallahu canha waxay tiri dadka dhowaabay tiri wax aynan aqoon u lahayn inay ka hadlaan arrintaas yacni dhowaa markaasi waxay tihi wallaahi maa sallaa rasuulu llahi sal ly slam calaa bnay baydaa ila fi lmasjid yani dadka markaad waa hilmaameen waa dhici kartaa inay ka wado deg deg bayba wax u iloobeen ama dadku yacni ku dhowaa inay inkiraan waxaysan aqoon u lahayn masaajidka maa janaaso la keenaa see loo soo gelinaa yacni qofku markuu waxa uu inkirayo waa in cilmigiisu uu yacni farac ka noqdaa laakiin haddaad adigoo cilmi u yeelanin oon shaygan koobi koobin haddaad iska radiso wax ama aada yacni shay aan marka radinba mudnayn aada radisid degdegaa ku jira marka waxay leedahay dadku yacni degdegi ogaa dadkan marka xadiidkan sidaas u keentay marka in xadiidku wuxuu nas ku yahay masaajidka in lagu dukan karo janaasada dabcan nebigu wuxuu ku duka jiray musallaha sida qaalibka ah taasaa keentay marka dadka inaynanba ogeyn masaajid inuu kula dukaday in kale meel bannaan oo janaasada lagula duka jira musalla aljanaaza jiri jirtay masjidkuna nebigu maku badnayn inuunan ku badnayn waxaa ku tusayaa dadkaba ma aynan fahamsanayn intooda badan caa-isho lafteeda qisadaanay sheegtay bis inuu ku dukaday ibnai baydaa masjidka inuu kula tukaday fuqahadu marka waa isku khilaafsan yihiinoo xanafiyada abu xaniifa yacni abu xaniifa iyo moxamed ibn xasan shaybani iyo imaamu maalik waxay qabaan inaan masaajidka lagula dukanaynin bal imaamu maalik isaga wuxuu leeyahay marmar yacni haddii uu yiraahdo isaga waxaa laga wariyey albaabka masaajidka haddii la dhigoo kale oo dadka safka intou dheeraado ciriiri intou noqdo dadka gabal ay masaajidka galaan iyo waxyaabahaasu ka hadlaya isaga falaa ba'sa buu leeyahay janaasadii bannaankaa la dhigay masaajidka dadkii bannaankay joogaan safkii baa dheeraaday qaaraa masaajidkii soo dhexgalay laa ba'sa buu ka cabiraa marka maba arkaba sow ma arkaysid in masaajidka lagula tukada isaga ma arkay alimaamu shaafici iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo saa'iru asxaabi alxadiid iyaga waxay ku tageen iyagoo xadiidkan qabsanayo in lagu tukan karo masaajidka dhexdiisa mutlaqan mutlaqan markaan leena waxaan ka wadnaa ama ciriiri ha noqoto ama yoonan ciriiri jirin si kasta ha ahaato in masaajidka lagula dukan karo xadiidkan aana tusaya waxaa kaloo laga qaatay mas'ale kaloo culimada usuul masale iska usuul ah oo adiladana ku tacalluqdo maalikiyada waxaa ka qaaliba iyaga inay yidhaahdaan camalu ahli lmadiina in la xujaysto xujiyat camali ahli lmadiina culimada qaar waxay leeyahin see camalu ahlilmadiina loo xujaysana sunnadan oo daahirka abaaba reer madiina intoodii badnayd ka tagtay ila caaisha markay dadkan ay radinayso war dadku degdegi oga waa dadkii madiine la deganayo haddii marka camalkoodu see xujo looga dhigayaa arrinkaanaaba ka qarsoomay been ayb see loo xujaysanayaa qoom sunnadii meelo kamidaba aan yacni ogaa waayey oo umulmu'miniin caa-isho ayba la yaabtayba xataa arrintoodan meeshaasay marka waxay yidhaahdeen marka ibnu cabdilbarna uu sheegay qaaraa u daliishaday inaan loo camalu ahlilmadiina xujo marka ma noqonayo wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala xadaanaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can muusa bni cuqbata can cabdilwaaxid bni xamsata an acbaada bni cabdillahi bni zubayr ahbarahu ana caaishaةa radi allahu canha qaalat maa salaa rasuulu lahi sal l slam calaa suhayl bni bayda ila fi jawfi اlmasjidi masaajidka dhexdiisa baabu salaati cala اljanaazati bاlleyli janaazada oo lagu dukado habeen xilli habeena dhexdiisa wabihi qaala ahbaranaa yunus bn cabdilaclى qaala xadaana bnu wahbin qaala xadaanii yunus can ibni shihaabi qaala ahbaranii abu umamata bnu sahl bni xunayf أنه qاal اشhتkت امرأة بالcawاalي waxaa xanuunsatay haweeney cawaalida meesha alcawaali joogtay miskiinaة oo miskiin ah fakana النaبiyu sl اه sلم ysأlهm nabiga waa su-aali jiray canha وaqaala in maatat falaa تدfinuuha xatىa uصليa عalayha hadday dhimato waa ku dukanina ilaa aan ka haduuginina ilaa aan uga dukado fatuwufiyat waa la oofsaday faja-uu biha way la yimaadeen ila lmadiinati bacda alcatamati cawaysinta waqtigaa kadib ayay la imaadeen fawajaduu rasuula اllahi sal l slam qad naam waxay arkeen nebigiioo seexday fakarihuu waxay naceen an yuuqiduuhu inay kiciyaan fasalluu calayha waa ku tukadeen wadafanuuha bibaqiici lgarqad meeshaa bay ku duugeen falamaa asbaxa rasuulu llahi sal l slama nebigu markuu waa bariistay jaa-uu way u yimaadeen fasa'alahum canha haweenaydii buu wax ka su-aalay faqaaluu waxay yidhaahdeen qad dufinad yaa rasuula allah waa la aasay waqad ji'naaka waa kuu nimid fawajadnaaka naa'iman waxaan ku aragnay adoo inaad hurdaysid fakarihnaa waxaan nacnay an nuuqidaka inaan ku toosinno qaala fandaliquu taga fandalaqa waa tegay yamshi isagoo soconaya way mashow macahu way la socdeen xataa arowhu ilaa ay tuseen qabrahaa qabrigeedii faqaama rasuulu llahi sal l slam wasafuu waraa'ahu fasallaa calayha wakabara arbacan afar ayuu markaa takbiirsaday xadiidkan marka waa soo marnay habeen inay marka ku dukadeen nebigu waa qalad ma dhihin ee isaga unbaa ku dukaday iyo intii aan ku tukanin marka salaatuleilka yani salaatuljanaaza in habeen la tuka karay tuse qaala baabu sufuufi cala aljanaazati sufuuftii iyo xukunkeedii cadayntiisiibuu u baab yahay cala aljanaazati janaazada korkeeda la safto agteeda wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bni cubayd can xafs bni khiyaasin can ibni jurayjin can caطaa can jaabirin ana rasuula اllahi sal l slama qaala ina akhaakum اnajaashiya walaalkii najaashi qad maata waa dhintay faquumuu kaca fasalluu calayhi ku tukada faqaama fasafa binaa kamaa yusafu cala aljanaazati waa kacay waana safay sida janaazada loo safo wasallaa calayhi waana ku dukaday bi markaa in dhowr saf la samey karo weliba xadiidkii ibnu hubayra wuxuu ahaa haddii nebigu kaana ida staqallahum hadduu yaraysto jaza'ahum ilaa alaaati saddex saf ayuu u kala goynayay hadday dadku la yaraadaan saddex buu ka dhigayay saf wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala xadaanaa cabdullaahi can maliki can ibni shihaab can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata ana nabiya sal slama nacaa linnaasi najaashiya dadkii ayuu najaashi ogeysiiyey alyowma aladii maata fiihi maalintii uu dhintay uma kharaja bihim waa la baxay ila lmusala ayuu la aaday fasafa bihim waa la saftay waa safay fasallaa calayhi waa ku tukada wakabara arbaca takbiiraatin janaazada inay afar takbiir tahay marka waayo fii aakhiri xayaatihi waa markaan afarta uu samaynayo afartaas ayaana markii dambe culimmadu ay qaateenba nacam ilaa culimada qaar ay dhaheen culimadii dambe afarayba ku ijmaaceenba nacam ayb wa bihi marka hadduu imaamku shan takbiirsado shan waa bannaan tahay lix waa bannaan tahay toddobaa bannaan sideed ilaa sagaal laakiin fuqahada al-aima alarbaca afartaasay qaateen iyaga culimada dambena ijmaacay sheegaan oo gadaal dambe ka guntamay oo istaqara alamru cala alarbaci afarta ayaa arrintu ku sugnaatay haddii marka imaamku uu takbiirad shanaad sameeyo ma'muumkuma takbiirsana ma ku raacaa fuqahada iyaga waxay leeyihin ma ku raacayn sababto waxay leeyihiin afar waayo kamana badna ma lagu ziyaadi karo shan ma laga dhigi karo laakiin haddii axaadiid ayba soo aroortay saxiix ah bacdi saxaabana bacda nebi inay sameeyeen xataa waayo cali sahlu bnu xunayf shan ayaan u malaynaa inuu u takbiirsaday markaasuu yihi waa bedri haddii marka bad saxaabadana bacda nebi ay sameeyeen ay ku camal faleen waxbaa buraaya marka xoogaa xoog badan male hadduu marka takbiirad shanaad yiraahdo waa la sameynaya wax kaa buri karana male sababtoo ah waxaan maadaama bacda nebina lagu dhaqmay nasakhu xaggee kaleu ka imaana marka ta kale ijmaacu ma og tahay gadaal inuu ka guntanmo khilaafna oo hore jiray ictibaar weyn ma leh lianna alaqwaala laa tamuutu bimowti ahliha qowlkaani ninkii iska lahaa waa dhintay kuma baaba-ayo ma ogtahay weli sidiisu u taagan yahay wbihi qala akhbarana mxamed bnu raafic qala xadaana cabdurazaq qala akhbarana macmaru can الzuhriy can ibn musayb wa abi salamata can abi hurayrata qaala nacaa rasuulu lahi sal slam najaashiya liasxaabihi ayuu u ogeysiiyey bilmadinati madiina fasafuu khalfahu gadaashiisay safteen fasallaa calayhi wakabara arbacan qala abu cabdiraxmaan ibn اlmusayb inii lam afhamhu kama aradtu ibn lmusayab inuu xadiidka ku jiro sidaan rabo uma fahmin yani can ibni lmusayab wa abi salama soo maha abu salama waa hubaa laakiin ibnu lmusayab in lagu daray aad uma huba u leeyahay diqada diqa cajiib lahaa ku jirta inii lam afhamhu kamaa aradtu sidaan doono yani ibnu lmusayab inuu maca abi salama xadiidka la warinayo aada uma hubo وبه qال أخبرنا علي بن حجر qال أخبرنا إسماعيل عن أيوب إسماعيل بن علي وعن أyوب عن أبي الزبير عن jابر أن رsuuل الله صلى اه وسلم qاaلa إنa أhاaكم walaalkiin qad maata waa dhintay faqumuu kaca faصلوu عalayhi ku dukada faصففna عalayhi صفayni وبه qال أخبرنا cمر بن علي qال xdثna أبو dاود هو الطyالسي qال سمعت شعبة yqul الsاaعةa يرج الsاaعةa يkرج shucbaan maqlay buu yidhi isagoo dhahaya saacaddaanuu soo baxaa saacaddaanuu soo baxaa qofka soo baxaya yaa waay waa abu zubayr yacnii iridda iridiisuu taagan yahay waa sugaa xadiidka soo uga dhagaysto markaabu wuxuu leeya saacata yakhruj saacata haddou soo baxaa haddou soo bixi doonaa markaabu wuxuu yidhi xadaanaa abu zubayr marka waa soo baxay waa noo warramay marka can jaabirin qaala xataa ereyga waa intaa saacata yakhruj saacata yakhruj hadda wax weyn hadda ugama haddii hadda la yska dhaafo waxa ma dhibayso laakiin waxay kutusee qaabkii uu kusoo xafiday iyo wixii uu shucbo dhahaya abu daawuud soo uga maqlay ayuu ku keenana ayb can jaabirin qaala kuntu waxaan ahaa buu yidhi fi safi الthaani safka labaad yowma salaa rasuulu اllahi sal ly slam cala اnajaashiyi maalinkii nebiga najaashi uu ku tukaday wabihi qaala ahbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa bishr bnu اlmufadl qala xadaanaa yunus can moxamed bni siriina can abi lmuhallab can cimraana bni xusayn qaala qaala lana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waslm ina akhaakum اnajaashiya qad maata faqumuu fasalluu calayhi ku dukada qaala faqumnaa fasafafnaa calayhi kamaa nasufu cala almayit saan meyidka safno ugu safanno wasallaynaa calayhi kamaa nusallii waa ku tukannay saan ugu tukannay kamaa nusallii cala almayiti saan ugu dukannay waa soo marnay marka isagoo kale hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslm cla nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi